toos awjaduna saddex qori bay yeelanaysa saddex iyo afar waa toddoba meeshii shan qori baa odaygu soo haraya marka kamay wax badsan laakiin waxaa meeshii ku dhacay odaygii labalaadkeed muu helin oo midkoodna afar buu qaatay oo islaantii afar qori bay qaadatay odaygiina shan qori waana sida ibnu cabaas iyo dariiqaday marayaan qolada lasrusulbaaqibay yeelanaysaa waxay leeyihiin ha la siiyo sawjada rubuceeda oo saddex qoriya labiyo toban rubuceed waa saddex qori oo labiyo toban afar meelood meel ahaanteed waa saddex qori markii saddex qori la siiyo sagaalka soo haday hadhow labiyo tobanba kuma dhisayaan afar quray ku dhisayaan oo lagu soo gaabinaya sagaalka soo haday saddexna islaanta ale lixna odayga ale odaygii markaa labalaadkeed buu qaatay marka masaladaba afar qori ku dhiso ile markay saddex qaadatay hooyadii sawjadana saddex qaadatay way iswaxleegii masaladaba afar qori ku dhiso sawjadana qorisii hooyadana qorisii aabahana laba qorisii siday markaa qolada ale waa sulusulbaaqi udhigayaa sidaa wey waxay leeyihin waxaad ka dhigtaa labada sawjeed mid kastaba sidii qof dayyahoo kale ka dhig oo intaad qofkan ka saarto labadan waalid markay isku soo haraan oo warisa abawa faliumni ulus oo kale ka dhig hooyadana ulusii isagana ulusaansi masalada la dhaxlayaa markay tahay masalan zawjku uu wax dhaxlaya zawjadu dhimaato zawj gabadhiisu aanay lahayn ubad wuxuu mutaysan jiray nisbi hooyadiina markaynu naano ulus kamila aan siino masaladii waxaynu ku dhisaynaa lix qori sawjkii saddex buu yeelanayaa oo nisfi ah hooyadiina labay yeelanaysaa oo ulus ah aabbihiina mid maanta marka aabbihi way ka badan arkaynan labada suurada ka waxbadsan maysa mid bay ka waxbadsanaysa suuradan dambe ee markuu shaksiga dhintay sawjo yahay waxay noqonaysaa lix qori inta lagu dhiso in zawjkana la siiyo nisfi oo saddex qori ah oo bar ah lix barkeed waa saddex qori saddex qori in la siiyo saddexda qoriya hadhay haddaynu nidhaahno sulus kaamila bay leedahay hooyadu dee lix suluskeeda kaamilka ahi waa laba qori oo lix saddex meelood meel ahaanteedu waa laba odagii qori qura soo haray waana sida ibnu cabaas iyo maraya cumar ibnu khadaab iyo cusmaan ibnu cafaan iyo masala zayd ibnu saabit iyo radi allahu canhum iyagu waxay leeyihiin war maya ee markaa nisfiga ka saartaan ee saddexda qori siisaan sawjka saddexda qoriya soo hadhay hooyada waxaad tidhaahdaan saddexdan qoriyaa hadhay suluskeed baad leedahay sulus kaamila malihid xoolahoodan saddex meelood meel ahaan malihide saddexdan soo hadhay baanu qori ku siinaynaa dabeedna hal qori hala siiya labada kalena odayga hala siiya marka xaqiiqatan markaynu lix qori midhahaan siino hooyadii maanta sulusulbaaqi waxba hale sulus waxba kuma dhaxline sudus bay wax ku dhaxashay lix meelood meelahaan bay wax ku dhaxashay laakiin waxay leeyihiin sulusulbaaqi waxaanu uga cabiraynaa waa ta'aduban maca alqur'aan innagu qur-aanka ka edabsanayna oo maadaama waxa weeyaan sulusu ugu soo arooray iyadiiyo aabuhu wax ku wada dhaxlayaan ayaanu leenahay waxa weeye waa sulusulbaaqi oo saddexdii qoriya soo haday mir qaadatay oo odhan mayna lixdii qori bay mir qaadatay xaqiiqaduna wayna lixdii qori mir qaadatay suuradii hore ee waxa weeyaan markii sawjku dhintayna hooyadii rubuc bay wax ku dhaxashay meel ay rubuc wax ku dhaxasho sharciga kusoo aroorayna ma jirto hooyadu ama sulus bay wax ku dhaxashaa ama sudus nusuusta qur-aanku labadaas bay ugu soo aroortay wax kale ay usoo aroortay ma jirto lakin waxay leeyihin iyada lafteeda afkaanu ka dhawraynaa rubuc ma odhan karno oo rubuc labada zawjayn mooyaane cid kale wax ku dhaxashaa ma jirto marka waxaanu odhanaynaa waa sulusulbaaqi qorigii sawjka intaanu ka saarno dibadda u tuurno afarta qori mid ahaano saddexda soo haray ayaanu sidii maal mustaqila ka kaa markaa u ictibaarinaynaa oo u tixgelinaynaa markaasaanu odhanaynaa saddexdii soo haraad mid qaadatay waa sulusulbaaqi waana masale ijtihaadiya oo salafka isbaa ugu kala qaybsameen oo kolana tidhi aabbuhuna waa casabo hooyaduna waa ehlu farad ehlu faradka iyo casabadana faradkaa horeeya alxiqu lfaraa'ida biahliha sida nabiga sala la alay waslam xadiisu saxiixayn kaga sugan alxiqu lfaraa'ida biahliha famaa baqaya falaa awlaa rajulin idakar dadka ahlu farabkaaba wuxuu qalaqsiiyaa kacasalada ama wax yare haw hado ama wax badani haw hado isagana baaigaa loo tuura marka aabbaha baaiga ha loo tuuro oo yaanu hooyada faradkeedii alla qur-aanka ugu sheegay yaanu ku ciriiriin iyaguna waxay yidhahdeen de halkan masale ijtihaad geli karta weeyaano dee binas alla uguma cadaynin inay ulus leedahay maba maanaan khilaafnin hadday binas tahay waa masale ijtihaadiya xaqiiqatan waana masale ijtihaadiya naska kuma cadaa waxaad sidee kullay moodaa inaan aada ugu iilanayo qolada dhinaca ibnu cabbaas iyo ay mareen oo ah in waxa weeyaan sulusulbaaqi hooyadu aanay lahayne sulus kaamil ah ay leedahay labada suuraba marna ha ka wax badato marna waxa weeyaan ha isku dadawaadeen ee faradkeeda sideeda in loogu tixgelinayo hase yeeshee waxa weeyaan qaabkaasi min xaysu tarjiix haba igu muuqdee oo waxa weyan tarjiixa nadariga ah sidaa ha igu muuqatee laakiin kullay tasdiiqu lwaaqici ma suuragal aha oo waxaa kala duwan tarjiixa nadariga ah ee qofku uu si masaladu la xoog badan tahay iyo tadbiiqa waaqiciga ah oo waaqaca inaad wax ka dabaqdo waxa weeyaan fidi kale u baahanta oo iminka haddaad damacdo inaad masalo odayga iyo islaantaa u dhaxasho oo hadhow odayga aada cidhiidhido oo tidaahid islaantina laba qori bay heshay adigana qori kula qaadata masaladuna waxa weya madhabka shaaficiye iyo madaahibta kaleba ay ku caddahay waxaa laga yaabaa inay fitna kaa soo gaadho hawl badan dabiqiba kari weydo oo wadaadkii looga tagaaba yaaba war wadaadkii maqaraawe buu garan waayo ina lilahi wa ina ilah raajiun cumariyasayna haduu garan waayba oo fiqigatada haddaa la tilmaamaya ku yiri waxba kama jiraan waa fiqi qarbeedku marka mar hadday noocaa noqoto dee ma soconayso ee waxay noqonaysaa masaladii adigu haddaad sidan ku qanacday si lagu keeno suuro tan ah dee inaanad dhaxlin iska daysota in cid kale ha dhaxasho waayo adigu waxa aanaad ku qanacsanayn oo aanad xaqa aaminsanayn dee inaad markaa qaabkaa uqaybisaa ma suuragala ahlulcilmigu ijmac bay kusoo naqliyaan qofku wuxuu ka diin dhiganayo oo ku qanacsan yahay mooyaane wax kale inaanu xukumi karin waxaanu xukumaya ijtihaadiba ha noqotee wuxuu diin ahaan ugu qancay ay tahay marka haddaad ku qanci weydo de waxay noqonaysaa dadka kalena ha ku bushinin waxa weeyaan oo masaladu maadaama ijtihaadi tahay adiguna tarjiixaaga nadariga a muujiyo anugu saasaan ku qanacsanay bal inta dee cid kaloo kugula qancdo markaa majoritiga noqotaaba heli doonto ummadiina waxba balbala ha dhex gelin oo masaladii ha ku furfurin masale marka aan la garan hadda ta awowgii oo kale masalan waxba ma dhaxlayo oo walaalihii uu ridayo iyo qaabka markaad aaminto haddaad damacdo waaqaca noocana inaad ku dabaqdo yani ma suuragala marka tarjiixa nadariga ah aad masale si ku qanacdo iyo waaqaca inaad ka muujisaa farqi baa udhaxeeya waana masaa'il ay u baahan tahay in yani siday tahay loo fahmo marka kulli anigu sulusulbaaqigan imanka iima muuqanayo oo runtii kuma qancin laakin isna ma suuragal aha waxa weeyaan waaqaca noocan ah ee hadda aynu nool nahay waaqacu waa kale waaqac sibaxun soomaaliya dee in lagu dabaqo waayo kutubtii shaaficiyada meel kasta taallo cumariyatiin waa macruuf marka odayguba wuxuu u qaadanaya inaad isaga si gaara ugu duulimaantahay oo islaanta si gaara ugu burinayso markaa meeshii hawl baa kujoogta waaya wa ulusu ma kii uluskii yabqaa hadhay lahaa hooyadiiba usugnaayo fi lcumariyatayn maca abin aabina jirka iyo waxdii zawjin aabbihii iyo labadii zawjeen mid ahaan markay la joogto hooyadu sulusulbaaqi bay leedahay waana markaa meeshii uu tilmaamayey inuu wixii intaa ka soo hadhay in ijtihaad u abtirsanayo wa fardu jamci ikhwatin lium wa sulsu suluskii fardu jamcin jamac faradkiisood weeye oo ikhwati lum fardu jamci ikhwati lum walaalihii hooyo markaa markay jamac yihiin faradkooda weeye wa sulsu suluski fardu jamcin jamac faradkood weeye ikhwati lium walaalihii hooyo markaa markay dhowr yihiin faradkooda weeye maca tasaawin iyadoo lala qabo sinaan ay ka siman yihiin baynahum dhexdooda fi lqasmi xagga qaybta iyagoo xagga qaybtana ka siman hadday dhawr noqdaan walaalihii hooyo suluskii faradkood buu noqonaya markaana wuxuu inoo tilmaamayaa suluskii inuu yahay faradka walaalaha hooyo hadday dhawr noqdaan walaalo taxaduday oo hooyo hadday noqdaan inay markaa mataysanayaan saddex meelood meelaha labadaa qulun baa wax ku qaata waa hooyada uluskii hooyaa wax ku qaadata oo markaynu lahayn waa habar welad weydo welad weladkii weydo walaalo tacadudo weyde ulusku weydo casar walaalihii hooyana waxbay ku qaataa oo fain kaanuu akara min dalik fahum shurakaau fi ulu hadday yihiin kuwo mir ka badan waxay mutaysanayaan saddex meelood meelaan xoolaha waayo weliba shuraako ku yihiin oo wadaagsanayaan mar haddii shirko la sheegay inay wixii wadaag ku yihiin waxay noqonaysaa inay raggooda iyo labkoodu siman yahay oo isku si loogu qaybiyo walaalaha hooyo labkooda iyo gadigooda farqi male hadday laba hablood yihiin iyo hadday laba wiil yihiin iyo hadday wiil iyo gabadh yihiin iyo hadday laba labeed yihiin iyo hadday mid labeeda iyo mid markaa dadigyo farqi male walaalaha hooyo wa isku mid laba hadday noqdaan labadooda iska siman baa loogu qaybinaya oo inankii ma laha inanta labanlaadkeed lizakari mitlu xadil unsayeyn maaha iyadu oo inankii inanta labanlaadkeed male waa isku in waa isku nasiib isku in bay qaadanayaan hadday laba hadlood yihiin iyo hadday inan inan yihiin noocay yihiin dawaasiin marka waa halkaa un ugu baraa u baraarujinayo u leeyahay maca tasaawin baynahum fi lqasr iyadoo ay lala qabo sinaan ay ka siman yihiin dhexdooda xagga qaybta oon waxba loo kala burinayo waa inan iyo inan iyo waxa aan la odhanay ee madax ka kow loo tirinayo tiraday doonaan baa ha gaadheene hadday laba iyo wax ka badan noqdaan ulus iyo xoolaa leeyihin ulus iyo xoolaa leeyihin وفرض جمع والثلث ثلث أيضا فرض جمع جمع فرد فيه إخوة أم عليه وإياه مع تساؤل يدو لقب الصمان بينهم دحروا في القسم حتى قيبت أي كسمين ووح لو كلا برنا يا آني كذي يدو حتى قيبت كسما وآن لك لا فضل إن لكود يدد جودة أي مكان مقيسنا يا ثلث كي ولا عليه وإياه runtii waxaynu imanka soo marnay furuuqdii wax lagu mutaysanayo shan ka mid a kan lixaad isagu wuu badan yahay dabeedna isaga waynu dib dhiganayna insha allahu tacaala laakiin shanta kale ee iminka aynu dul markaa aynu soo marnay yani waxay ku kooban yihiin nisfi waxaa wax ku qaadanayay shan qodob oo ahaa zawj macnaa ninkii haweeneyda qabay dhimatay marka gabadhiisaasi wax ubada aanay lahayn iyadaa haba ubadka laga eegaya wax ubada iyadoo aanay lahayn isagu intuu doona haya iyo marka afarta hablood ee bintida bintulibnida uktada shaqiiqadii uktada le abka ah mid kastaba markay walaasheed oo la siman ama bintulibnidu hadday doonto inaadeerteed oo la siman iyo walaasheed batay doontaba ha noqotee mid kastaba gabadha la siman wasfan iyo wadaraja xagga darajada iyo sifa ahaantaba gabadha kala siman markay kala keli noqoto iyo cid soo casabaysoo lab labadaas shardi haddii la helo oo cid casabanaysaana gabadha ma jirto oo labahoo la simanay cid waxa weeyaan dhadigoo kaloo kula laba ahayna ma jirto nisfigay mutaysanaya shantaa qodob ayaa nisfiga wax ku qaata rubucana labada zawjayn ba wax ku qaata awjaynka waaa looga jeedaa waa zawjka iyo zawjada labada isqabaa laba xaalo iska soo horjeeda baanay wax kaga qaataan oo ninkuna wuxuu wax ku qaataa markay gabadhiisa ubad leeday gabadhan dhimatay gabadhuna ninkeedan dhintay markaan ubad lahay macnaa farac waarisa aanu jirin sumankiina waxaa wax ku qaata sawjaad oo kula midda iyo afarta waa isku mid sawjaad oo kula wax ku qaata marka sawjkeedu farac waarisa uu ka tegey wax farax oo dhaxlaya haba jiraan sumun bay leeyihin sawjaadka hulufaankii waxaa wax ku qaata sidaynu soo aragnay afartii habloodee markay kelida yihiin nisfiga qaadan jiray ayaa laba iyo wax ka badan markay noqdaan hulufaan mutaysanaya taasina waa iska koobanta huluskiina laba qolaa wax ku qaata masalada cumariyataynka ee hulusulbaaqiga ee ku dhex jirta mooyaane waxa weeyaan laba qolun baa wax ku qaata hooyadii marka maydkaa ay dhaxlaysaa labiyo dhadigku doonaba ha noqdo farqi male maydkaa ay dhashay hooyadu ay dhaxlaysaa ila maydkaa laga aftirin mar haddii hooyo leedo maydkii hooyo u tahay maydkaa ay dhashay markaanu lahayn wax farac oo waaris ah wax ubadoo dhexlayaa aanay jirin ama ubadka isagu ha dhalo ama inankiisu ha dhalo intuu doonaba inankaas oo soo degay walaalo tacadudayna aanay jirin oo walaalo tiroobay oo laba iyo wixii ka badan ah walaalahaasi waxa dhexlayeen ama waxyay dhexleen jihaday doonaan ha ka yimaadeen isku jihaha noqon yaanay noqon laba iyo wax ka badanoo walaalaahina haddaanay jirin hooyadu suluskay mukaysanaysa haddii se intaa mid ka mid ahi jiro waynu arki doonaayo qarabka ugu dambeeya ee aynu gudageli doono suduska la yidhaahdo ayay ku muk ayay mukaysan doontaa hooyadu haddaa intaa mid ka mida la helo marka insha allahu tacaala maanta intaas baynu kusoo gaabsanaynaa wallahu subxaanahu watacaala الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه واستقام وبعد قال الناظم رحمه الله تعالى رحمة واسعة باب من يرث السدس وسدس للأب مع الفرع الثلثي كذا لأم معه أو إخوة والجد مثل الأب حيث يعدم لا مع إخوة كما سيعلم ولا مع الزوجة أو زوج وأم بل ثلث الجميع للأم يؤم وهو لبنت الابن مع بنت كذا مع الشقيقة لبنت الأب ذا ولابن الأم أو لبنتها غدا وجدة واحدة فساعدا مشتركا إن كن وارثات وقد تساوينا من الجهات يجد غرب الأم بعدا لأبي لعكسه وهو, وهو صحيح المذهب كذاك بعد جهة بالقربى فنال فيما رجحه حجبا وكل مدن لا بوارث فلا إرث له وقسم فرض كاملا النادنك رحمه الله تعالى رحمة واسعة بيتك تضرية صدنات كتابكينا waxa uu ka bilaabayaa ciddii wax ku dhexlaysay sudus lix meelood meel ahaan ciddii aalu faradka ah ee mutaysanaysay ciddaasi buu halkan ka gudagelayaa balse ma tilmaamin ka tira ahaan inta ay marka hore noqonayaan ma tilmaamin marka taana waxaa kaga fiican naadimka raxbiyaha waayo isagu wuu tilmaamay cidda wax ku dhexlaysa tira ahaan buu marka hore usoo koobay intaa kadib buuna u gudagalay sidaasaana habboon waayo waa cidda farad qura wax ku dhaxasho cidda ugu badan waa asxaabu sudus mar hadday sidaa tahay inuu tilmaamaabay ahay naadimka raxbiyuhu isagu waa tilmaamo wuxuu yi wasudsu fardu sabcati min alcadad abun waumun uma bintu bni wajad waluqtu bint labi uma aljadda wawalad lummi tamaamu lcidda isagu wuxuu tilmaamay cidda wax ku dhaxashaa inay toddoba tahay toddoba qof baa wax ku dhaxla buyi naadimka raxbiyuhu toddobadabana laba bayd buu ku sheegay xaqiiqatan waana sidaas oo toddoba ayaa wax ku dhaxlaa waxaana weeye saddex waa usuul masalan maxaan leeyahay cafwan saddex maaha afar baan jeeda afar waa usuul labana waa xawaashi midna waa farac toddobadaasi baa wax ku dhaxla oo maadaaba oo saddexdii sababood ee laysku dhexli jiray sababkii nikaaxa ciddii wax ku dhexli jirtay waynu ka nimi eelu farad mooyaane wax kale ma noqdaan sababkaa cidda wax ku dhexashaa inagii soo dhaafnay saddex faradun bay wax ka qaateen midna iyaguba gaar u lahaayeen asxaabu nisfi way noqdeen aalu rubcuna way noqdeen oo asxaabu rubcuna way ahayen inagii soo marnay humuna way lahaayeen marka sababkaa nikaaxa ciddii wax ku dhexlaysay aalu farad mooyaane wax kale maahayn waynuna ka nimi qolada sababka kale ee walaaga loo yaqaano wax ku dhaxashaana waa casaba uun iyaguna ahlu sarad damba noqdaan iyagana ilagadaan marka saradkan suduska cidda wax ku qaadataa waa sababkii nasabka un weeyi mar hadduu sababkii nasabka yahayna waynagii nidhi nasabku saddexun buu ukala baxayaa usuul furuuc iyo xawaashi marka afar qof oo usuusha ka mid ah ama haddii si kale loo yidhaahdaba usuushaba dee hooyadii un baa ka maqan oo usuushu shan bay waxaan leeya cafwan usuushiiba yanii ku dan tahay marka lasii kala fara iyo yeelka qaar iyo dee tirada la badiyo may afartii usuushuba waa dan yihi oo afartaasi waxa weeye hooyo iyo aabe awow iyo ayeeyo afartiiba halkan waxbay ku qaadanaya afartii usuusha oo afartii usuusha noqon jirayba halkan maanta way ku jiraan hooyo iyo aabe ayeeyo iyo awow afartaasi waxbay ku qaadanayaan suduska labana waa xawaashi oo waxay noqonayaan waxaa weeye markaa walaalkii hooyo lab iyo dhadig kuu doonaba ha noqdo walaalkii hooyo ama lab ha noqdo ama dhadig ha noqdo farqi male iyo walaasha liabka ah walaasha aabe markay ukto shaqiiqa ah ay la joogto ukto shaqiiqa ahoo qura walaasha liabka ahi mid iyo ka badanba ha noqotee hadday la joogto markay shaqiiqadu nisfi qaadato sidaynu arki doono ta liabka ahina nisfi yeelan maysa waxay yeelan doontaa sudus iyo bintulibni waa midhka quree faraca ku jiraana waa midhkaa waa bintulibni oo maca binti sulbi joogta inanta bintu sulbiga ah markay qaadato xoolaha bar qaadato ama bintulibni hoos u degtay oo bintulibni ka sarraysaa markay xoolaha nisfi qaadato taa ka hoosaysaa tiraday doonaanba ha noqdeena sudus bay leeyihin toddobadaa qofkaa wax ku qaadanaya afar usuula oo ah aabbiyo hooyo iyo awow iyo ayeeyo iyo laba xawaashiya oo walaalka hooyo labya dhadigkuu doonayaba ha noqdo iyo walaasha aabe oo maca shaqiiqa ah iyo ta ugu dambayso ah midhkaa faraca xaggiisa ka yimi oo bintulibni oo la joogta maca bintin aclaa minha binto bintoo markaa ka sarraysa haday doonto tii maydku toos u dhalabayay noqonine hadday ka derajo sarrayso iyaduna kasii hoosayso ta derajada sarraysaa markay nisfi qaadato ta labaadna waxay qaadanaysaa sudus takmilata hulusayn labadooda waxay isku qaadanayaan hulusaan ayay isku qaadanaya laakiin isaga naadimku wuu iska gudagalay uun isagaan inoo tilmaamin cidda wax ku qaadataa wa sudsu sudus lilabi aabe ayuu u sugnaaday maca alfarci xaaluu yahay aabbahaasi farac la jirkii asbitii xukunkaa isaga asug oo sidaas ku sug xukunkaa isaga ah waa markaynu suduska aynu mubtado ka dhigano maadaamu gulan yahay haddii la fadxiyana waa la helaa oo marka horeba wasudsa la yidhaahdo oo asbidiidaa markaa looga dhigo mafcuul muqadama oo la yidhaahdo asbitii sug wasbit sug asudsa suduska lilabi aabbe u sug maca alfarci xaalu aabbahaasi farc la joogo si sidaa la yidhahdana waa la helaa waa sudsu sudus lilabi aabe ayuu u sugnaaday aabbahaasi oo maca alfarci la jooga ee asbitii xukunkaa isaga asug kadaa sidaasi oo kale liummin hooyo ayuu u sugnaaday suduskii oo macahu ay macahu farcun fare maceedana uu farc yahay ay macahu farcun maciisana uu farc yahay aw ikhwatin ama walaalo ay yihiin ayuu u sugnaaday waxa uu tilmaamayaa aabbihii iyo hooyadii buu ugu soo hormariyey aabbuhu marka uu farac joogo waxa uu leeyahay sudus weliba haddii faracu lab yahay sudus oo qura ayuu leeyahay haddii faracu dhadig yahayna sudus na waa leeyahay haddii baaqi usoo hadhana waa loogu daraya haddii meeshaa baaqi yimaado oo haddii faraxu dhadig noqdo intaa wixii aan ka ahayna waa casabo intaa wixii aan ka ahayna casabuu noqdaa saddexda xaalo ayuu aabbu wax ku dhexlaya haddii faraca uu la joogaa uu lab yahay sudus qura ayuu leeyahay wax kale ma leh haddii faracu dhadig yahayna sudus ayuu leeyahay haddii baaqi u hadhana wuu qaadanayaa oo casabo iyo ahlufarad labadaba wuu isku noqonaya haddii aan faracba jirinna oo wax faraco waaris ay jirinna aabbuhu waa ehlo waxaa weeyaan waa ehlu tacsiir oo casabada ayuu ku tugsan yahay oo wax qaadan markaa faradahoo go-an ma laha hooyaduna sidaasi leeg haddii farac la joogo oo welad maydku dhalay ama welad weladkii oo waaris ahi uu jiro sudus bay leedahay haddii walaalo tacaduday la joogaanna sudus bay leedahay oo saddexdii aynu shalay tilmaamaynee ahayna haddii ay weydo sudus bay leedahay saddexdaa mid ka mid a haddii la heraana sudus bay leedahay habar welad weyday oo welad weladkii weyday oo walaalo tacadudo weyday sudusku way dhactay wayna yidhaha marka mid ka mid a haddii la helo ama farac waarisa la helo ama la helo walaalo tacaduday oo laba iyo wixii ka badan ah waxay yeelanaysaa sudus awda halkana loogama jeedo waxay odhan jireen maanicatu jamci ta waa maanicatu khuluwi macnaha waa inaanay midun ka magnaan baa looga jeeda haddii mid quraa ku filan ee maaha macnaha in labadaba la jamcinayo oo looma jeedo haddii labadaba la helo ayay sudus mutaysanaysaa ee awdu waa si faa'iidayn jirtay inaan shaygu labada labada shay un inaanu ka magnaanin haddii mid ahaan la helo ay ku filanta haddii miduun la helo macnaha waa ku filanta oo mar dambe waxaa lagu odhanayaa masalan akrim zaydan aw camran macnaha waaba zayd maamuus ama camri un maamuus macnaha mid ahaanun baa ku bannaan labadaba waxbaha wada maamuusa midun marna waxa weeye inaad labadaba maamuustaa laguma diidana ee waxaa lagu leeyahay war maamuusida un haka marini labadaba si looga ilow dadkaad maamuusaysa ku dar markaa maanta nuucii waxaa laleeyahay uun ciduun ha la joogto mid ahaanuun ha la joogin laakiin labaduba inay la wada joogaan shardi ma ee hadday hooyadii farac waarisa la joogtana sudus bay leedahay haddaanay farac waarisa jirin ee walaalo tacaduda ay la joogtana sudus bay leedahay weli abaweyhi likulli waaxidin minhuma sudus mima tarak in kaana lahu walad yani waxa weeye haddii maydkani uu waxaweeye qubad leeyahay oo farac waaris ay uu jiro labadiisa waalidba sudus bay leeyihin wixii uu ka tegay lix meelood meel ahaan bay leeyihin markii masalan suduska hooyada ee xagga ikhwada la tilmaamayeyna fain lam yakun lahu waladun wawarifahu abawaa faliummihi ulu fain kana lahu ikhwa faliummihi sudus yani haddii walaala jiraan oo ikhwaba meeshii laga helo hooyadu sudus bay leedahay binas alqur'aan marka labada waalid ayuu ugu horraysiiyey oo aquhuna maca farcin sudus buu leeyahay waarisa hadduu jiro hooyaduna waa sidaasi le ee hooyada waxaa u weheliya haddii walaalo tacaduday joogaanna sudus ayay yeelanaysa waljaddu awowgii mithlu labi aabe oo kale weeyi xaysu yucdamu marka la waayo awowduna aabbaha oo kale weeye haddii la waayo oo saddexdaa xukun ee aabbuhu qaatay awowduna waa qaadanaya saddexdaa xukun ee waxa weeye aabbuhu qaatay awowduna waa qaadanaya inuu marna wax ku dhaxlo ahlu farad haddii labku dhadig yahay waxa weeyaan faracu hadduu dhadig uu lab yahay faracu hadduu lab yahay waariskaahi inuu sudus oo qura leeyahay haddii faracu dhadig yahayna in baaqigana uu yeelan karo haddaan faracba jirinna inuu casabo noqono manaa qaabkaasi wuu noqonaya ilaa masaa'ilka uu kasoo istisnoon doono uu ka beeri doono mooyaane waljaddu awowna mitlulabi aabbe oo kale weeye xaysu yucdamu marka la waayo laa maca ikhwatin laakiin aabbe oo kale maaha laa yakunu milu mitlu abi aabbe oo kale ma aha maca ikhwatin walaala la jirko markuu walaala la joogo aabbaha oo kale maaha kamaa sa yuclamu sida la ogaan doono sida la ogaan doono aabbe oo kale lama mid ah masalku masalu ka soo reebo wuxuu yidhi marka hore horta awowgu waa aabbaha oo kale xagga axkaamta baabkan aabba ayuu kala mid yahay ilaa masalada la yidhaahdo aljad maca alikhwa aab awowga iyo walaala masalada la yidhahdo hawsha badan aynu dibka arki doono taa mooyaane horta waa kala mid guud laakiin taa calaa madhab iljumhuur jumhuur ahlicilmi madhabkooda marka lagu socdo awowgu ma ridayo walaalaha ma ridayo sidaynu halkaas u arki doono madhabuljumhuur marka la raaco ee waxbuu la qaybsanaya laakiin aabbuhu walaalaha wuu ridayaa biijmaaci ahlicilmi uu aabba joogo walaala waxba kama dhaxlaan jihadii doonaan baa ka yimaadeen mar haddii maydku aabba leeyahay walaal wuu iska tegaya jiha allaaliya jihaduu ka yimaadaba laakiin hadduu meesha ayuu joogo aan aabba joogin walaalaha hooyo inay iska tegayaan waa biitifaaq walaalaha hooyo inay iska tegayaan ishkaal kuma sugno laakiin walaalaha aabbiyo hooyo ama aabbe qura ma tegayaan mise ma tegayaan khilaaf baa ku sugan jumhuur ahlulcilmi waxay leeyihin ma tegayaan markaa kow masaladaasuu inoo tilmaamay laa maca ikhwatin kamaa sayuclamu aabbe oo kale ma aha walaala la jirkeed walaala la jirkood kamaa sayuclamu sida la ogaan doono walaa maca zawjatin aw zawjin wa um ay walaa yakunu ma noqonayo milu labi aabbe oo kalena ma noqonayo awowgu maca zawja zawjo la jirkeed aw zawjin ama zawji la jirkii iyo wa umin hooyo waa labadii masale ee qarraaweynka la odhan jiray labadii buu inoo sheegay ama cumriyataynka waa labadii masalo wuxuu leeyahay haddii ay tahay jad iyo hooyo jad wa um iyo axadu zawjayn iyo labadii zawjay mid ahaan hadday joogaan xaaladda noocaasiya halkii hooyada la odhan jiray sulusulbaaqi bay leedahay maanta ma laha bal iskaba dhaafe ulu jamiici ulu jamiic maanaa ulu jamiic ilmaal maalka oo idil uluskii ayaa yu-amu looga qasdinayaa lilummi hooyada marka arrintu ay sidaa tahay ulu jamiic ilmaal ayaa hooyada loola qasdinayaa oo la siinaya ee lama odhanayo aabbe oo kale weeyaan oo waxa uu yeelanayaa maalan hooyadii waxay yeelanaysaa ulusu lbaaqi lama odhanayo ee ulusu jamiic ilmaal bay yeelanaysaa halkaan aabaa kalama mid aha wuxuu inoo tilmaamay aabbuhuna intaa uu xale awooduna intaa uu aabbuhu wax ku qaato ayuu wax ku qaataa ilaa masaa'ilkaa uu ka soo reebay mooyaan masaa'ilkaa uu ka soo reebay mooyaane inta kale aabbe ayuu kala mid yahay wahwa suduskii libinti libni binti libni buu u sugnaaday oo maca bintin joogta sidaasi leeg suduskii wuxuu u sugnaaday bintulibni inanta loo yaqaano oo maca bintin joogta ay maca bintin waxdaha inan qura maceed la joogta oo maca bintin aclaa minha maanaa bintadaasoo ka sarraysa iyada xaggeeda ka korraysa waxba tii maydku dhalay inay tahay bintadani shardi maaha ee shardi waxa ah bintada qura ee nisfi qaadanaysa inay tan kale ka sarrayso oo ay ka darajo sarrayso oo haddii binti iyo bintulibni isu yimaadaan ta sare ayaa nisfi le ta hoosena sudus bay yeelan hadday bintulibni iyo bintu ibnilibni macnaha wiilka maydku inantii uu dhalay iyo wiilka maydka wiilkiisa kale inantuu sii dhalay ay noqoto tasarruf baa nisfi leh tahoosena suduska yeelan mar kasta waa sidaa wahuwa sudusku libintilibni buu usugnaaday bintulibni oo maca bintii joogta binto la jirhkeed joogta mar haddii tasare ay binto kula tahay oo xoolaha ay nisfi yeelato ta darajo ahaan ka hoosaysa tiraday doonaanba ha noqdeen kuwa hoose kuwa hoose tiro allaaliyo tiraday doonayaan ha noqdeen waxay mutaysanayaan sudus sudus ayay mutaysanayaan sida xadiiskii bukhaariga ee cabdillahi ibni mascuud uu warinayaba uu tilmaamayo oo lilbinti nisfu walilukti nisfu walaa shaya libinti libni uu tilmaamay abi muusa alashcari dabeedna uu ku khilaafi jiray ibnu mascuud ee uu yihi lilbinti annisfu walibinti libni asudus takmilata uluayn wamaa baqiya lilukti ee uu tilmaamay inanta maydku dhalay xoolaha bar bay leedahay inanta inanka maydku dhalayna xoolaha lix meelood meel ahaan bay leedahay labada hablood waxay isku qaadanayaan uluaan oo nisfi iyo sudus haddii la isu geeyo waa uluaan inta soo hadhay oo ulus noqonaysana walaasha aabba iskale sidaas sibu xadiiska bukharigu tilmaamay marka hadday inanta maydku dhalay la joogto inan bintulibniya ta maydku dhalayna wa in kaanat waaxidatan falaha nisfu wey tan kalena sida xadiisku caddaynayo ee ka hoosaysaana ama marqula ha noqoto ama ha tiro badnaadeene waxay mutaysanayaan sudus tiraday doonaanba ha noqdeen kada maca shaqiiqati libinti labi da daakaasi oo suduska ahi libinti labi buu u sugnaaday inantii aabe macnaha waa walaashii aabe maca shaqiiqatin oo shaqiiqo la jirkeed markaa joogta kadaa xaalu kaa hore kuu la mid yahay daakaasi libintil abi buu usugnaaday suduskaasi bintul ab ayuu usugnaaday oo maca shaqiiqa joogta kadaa xaalu kaa hore kuu la mid yahay wuxuu noo tilmaamayaa walaasha aabe markay la joogto walaasha aabiyo hooyo iyaduna sidaasi leeg walaasha aabe walaasha baan leeya aabiyo hooyo markay nisfi qaadato walaasha aabena tiraday doonayaanba kuwa aabe ha noqdeene bishardi kuwa shaqiiqadu waweynay mid qura yihiine kuwa kale tiraday doonaanba ha noqdeene sudus bay mutaysanayaan takmilata uluayn uluayn bay isku markaa buuro garaysanayaan oo masalan markaad masaladii lix qori ku dhisto ee inantii shaqiiqadaa inaad saddex qori siiso oo badh ah ila lix barkeedu waa saddex tan kale ee liabkaana aada qori siiso oo sudus ah lix meelood meel ahaan lix meelood meel ahaan waa qori qorigaa iyo saddexdii markaad isku geyso waa afar afarna lixdii waxay u noqonayaan uluaan oo lixdu dee saddex meeloodo min labaa bay ahayd dee afartii waa saddex meeloodo min labaa laba ahaan wey waa laba iyo laba marka waa afar waa ulutan sida lagu tilmaamaya xadiisku sheegaysaa marka walaasha aabena markay walaasha shaqiiqadaa la joogto iyana waxay mutaysanaysaa mar hadday taa shaqiiqadahi ay mid qura tahay hadday mid qura ka badato way dhacayaan hablaha markaa liabta ahy sidaynu arki doonno xajmiga ku arki doonno way dhacayaan hadday waxa weeye halkii bintada aynu lahayn mid qura waa inay noqotaa haddii banaadku laba noqdaana oo ulusaan kamishaana kuwa hoose cid soo casabaysa mar haddaanay haysanin iyana waa dhacayaan oo qariib mubaarakaha oo barakaysan oo soo casabeeyo oo alla u dhowray haddaanu meesha u joogin way iska dhici doonaan labaduba laakiin haddii kale oo ay isla dumar u noqdaan markay midi nisfi qaadato tan kale ku xigtaana sudus bay qaadan walibn ummi aw libintiha hada wahada wuu u ahaaday oo saara libni lummi waqada yani asudusu suduskii wuxuu u ahaaday oo kale ay saara sudusu libni lum walaalkii hooyo aw libintihaa ama inanteydii ayuu iyadana usugnaaday oo walaalkii hooyo ama walaashii hooyo oo isku mid labadooda mogta labadii unba inoo tilmaamaya hada wuu u ahaaday oo wuu u sugnaaday wuxuu u markaa ahaaday ayusudusu libni lummi mid u sugan weeye walaalkii hooyo aw libintihaa ama inanteedii oo walaashii hooyo ayuu u sugan yahay iyo wajadatin ayeeyo waaxidatin keliya iyo fasaacida wixii ka badan intaasna waa uu u sugan yahay sudusku haddana wuxuu inoo tilmaamayaa laba qolo oo ka mid ah dadkii markaa lahaa suduska mid waxa weeye walaalkii hooyo ama lab ha noqdo ama dhadig ha noqdo farqi male lab ha noqdo ama dhadig ha noqdo hadduu walaal hooyo joogo oo wax dhaxlaya mar hadduu mid qura yahay oo aanu laba iyo wax ka badan ahayn hadduu laba iyo wax ka badan noqdona asxaabu ulis bu ah inagii soo aragnay oo ulis buu qaadan jiray wain kaanuu akara min dalika hum shurakaau fi ulu laakiin haddii kale waxay mutaysanayaan sudus wain kaana rajulun yuurafu kalaala aw imraa walahu ahun aw uktun falikulli waaxidin minhuma sudus yani waa walaali hooyo haddii uu shaksi kalaala ahay dhinto oo bimacnaa asal labna aan lahayn fanac waarithana aan lahayn oo kalaaladu waa qofka asal lab aan lahayn asalka labna waxaa looga jeedaa aabbe ama awow male oo asal lab male asal dadig haba yeesho duu doona ayeeyo iyo hooyo ha yeesho farqi male laakiin waxaanu lahayn asal lab maca dalika fanac waarithana male hadduu labadaa aanu ahayn waa kalaalo walaaladuna marka horeba cidda ay dhaxlaan ee ahlu faradnimo ku dhaxlaan meesha doonaan baa ka yimaadeene waa kalaala ama haddii kale waa laga yaabaa inay dhaxlaan wixii aan walaalaha hooyo ahayn oo walaalaha aabe ama aabiya hooyo way dhaxli doonaan qof aan kalaalo ahayn oo waa marka masaladu masaladii awowga ay noqoto masaladii awowga ee khilaafka ku jiray ama waxa weeyaan farac buu leeyahay oo asal lab ma laha oo asal lab ma laha e farac buu leeyahay laakiin markaan ahlu farad kuma dhaxlayaan qaab kale ay ku dhaxlayaan oo casabatu maca alghayr wax la yidhaahdo sidaynu arki doona ayay ku dhaxlayaan lakiin ahlu farad kuma dhaxlaan qofaan kalaala ahay walaalaha hooyana iyagu cid aan kalaalaba ahayn mooyaane cid kaleba ma dhaxlaan cid kaleba ma dhaxlaan marka walaalkii hooyo hadduu waxbaba dhaxlayo waa ahlu sudus weeye hadduu mid qura yahay hadduu wuxuu dhaxlayaba haddaanu dhicin oo meeshaba ka bixin hadduu laba iyo wax ka badan noqdana waa ulus labadaa jeerunbuu kugu soo noqonaya mar saddexaad arki maysa wuu iska dhacayaa haddii kale meesha uu ka baxaya ayeeyadiina hadday mid qura tahay iyo hadday ka badan tahayba waa sudus weeye oo iyaduna sidii dumarkii oo kaleba aynu ulahayn hadday badan yihiin iyo haddii kaleba umun ama rubuc midun bay mutaysan iyaduna waa sidii si le ayeeyadu hadday mid qura tahay iyo hadday toban ayeeyo noqonayso waxa weeye sudusun bay leeyihin sudus ayuun bay leeyihin ahlulcilmigu markaa way isla ogol yihiin ayeeyada ka imanaysa dhinaca aabe intay doontaba kor ha u baxdee iyo ta dhinaca hooyo ka imanaysa labadaasi waa biitifaaq ayeeyada hooyo macnaha hooyada hooyadeed hooyadeed hooyadeed intay doontaba kor ha u baxdo inay waarisa tahay waa bilijmaac ahlulcilmiga isla ogoli aabbaha hooyadii hooyadeed hooyadeed hooyadeed oo bimaxdi linaata intay doontaba kor ha u baxdo iyaduna ayeeyo wax dhaxlaysa inay tahay waa biitifaaq laakiin wuxuu intaa ka soo haray khilaaf baa gelaya masalan maalikiyadoo kale halkaasay ku istaagayaan afarta madaaba macruufka ah iyagu waxay leeyihin labada ayeeyun baa wax dhaxasha marnaba ayeeyooyinku laba waa inaanay nagaga badan xanaabiladoo kalena waxay ku darayaan awowga aabe oo aabbaha aabihii islaanta dhashay bimaxdi linaat oo iyaduna dhadig badax tiran intay doontaba kor ka u baxdo oo awowgaa aabe hooyadii hooyadeed hooyadeed hooyadeed inta rabtaba kala ubax taasay ku saddexaynayaan shaaficiyada iyo masalan xanafiyada iyo muxaqiqiinta in badani iyagu waxay leeyihiin ayeeye kasta oo ku soo dhowaatay cid wax dhaxlaysa ayeeye kasta oo ku soo dhowaatay qof wax dhaxlaya de iyaduna dhaxal bay leedahay waana runtii qowlka aynu saxiix yeelayna rajaxayn markaa weligeeda ogow oo xagga hooyo ayeeye wax ka badani kamaba timaado dhinaca hooyo waa hal ayeeye u weligeed ma labawdo laakiin waxaa ku tirada badanaya ee toban ayeeye inay isu yimaadaan haddii noloshu ku sinto ay suuragal noqonaysaa waa dhinaca aabe oo dhinacan aabbaa tacadudku ka imanaya marka saa lagu odhanayaa haddii shan ayeeye wax wada dhexlayaan ka warran hadday toban dhexlayaan hadday intaasi dhexlayaan waayo mar kastoo aad derajo koru baxdaba ayeeye kalaa imanaysa masalan imanka derajada koowaad waa laba uun waa aabbaha hooyadii iyo hooyadaa hooyadeed labada ayeeye ruma sooma hal derajo koru baxdaba hooyada hooyadeed hooyadeed tag ayeedaadi labaad koru bax oo tag xagga aabbaha sidaasi leeg iyana ayeeyadaadii labaad tag oo waxaa taadaa aabbaha hooyadii hooyadeed soo labadaasi ma sinaa awowgaa ruma hooyadiina ku dar oo iyaduna waa ayeedaadii labaadee ruma mugta oo waxay noqonaysaa umu abil abi aabbaha aabbihii hooyadeed wey saddexdaasi maanaysa may si haddii xagga nasabka loo kaco waxbaa isku yaraa ishkaal gelaya macnii hooyadaa hooyadeed hooyadeed waa ayeeyadaadii labaadee hooyo aabbaha hooyadii hooyadeed waa ayeedaadii labaad xagga aabbe ka timi awowgaa ruma oo aabbahaa dhalay hooyadii iyaduna waa ayeedaadii labaad wey oo aabbahaana waa ayeydii ruma adna waa ayeydaadii labaad saddexdaasoo kale waxbay wada dhexlaya waana saddexdaa ay ogolyihiin xanaabiladu iyagu celiya halkaa hanagu dhaafidna xanaabila markay halkaa marayaan way ka hadhayaan waxay annaga saddexdaa u daayay haddaba intay doonaanba kor ha u baxeena annaga saddexdaa u daayay laakiin shaaficiyada iyo xanafiyadu kama yeelayeen muxaqiqiinta in badan waxay leeyihiin wax daliiloo lagaga saaro male oo waa ayeeye uun oo markaana derajo kale kor usii bax oo ayeeyadaadii saddexaad ee xagga hooyo hooyadaa hooyadeed hooyadeed hooyadeed waa ayeeyadaadii saddexaad xagga hooyo iyo aabbaha hooyadii hooyadeed hooyadeed waa ayeeyadaadii saddexaad iyaduna ee xagga aabbe iyo awowga oo aabbaha aabbihii ah hooyadii hooyadeed iyo aabbaha aabbihii aabbihii hooyadii ya soo afar ma afar ba weliga taasay u soconaysa ilaa aynu toban ka gaadhsiinay iyo tiradaynu doono saasay u soconaysa macnaha mar kastada ayeeye koru baxdaba ayeeye kala kordhaysa mar kastaba ayeeye hal mar koru baxdaba mid kalaa dhinaca kalena ka kordhaysa haddaad intaa in la kor u saarto iyada xagga hooyana weligeed kordhi mayso waa mid qurae tacadudku wuxuu ka imanaya dhinaca aabe iyo awowyadiisa dhinacaasaa tacadudku ka imanaya marka ayeeyadaasi mid ha noqoto ama ha noqoto wax ka badane sudus bay leeyiin isagaana si weliba tilmaami doona oo wajadatin waaxidatin fasaacidan jadadii quwahayd iyo fasaacidan wixii ka badana sudus bay leeyiin mushtarakan xaalay yihiin kuwii wadaagsanaya wa xaal qad tasaawiyna ay sinaadeen min aljihaati jihooyinkiina ay ka sinaadeen bishardi in kunna waa hadday yihiin waarisaatin kuwa wax dhaxlaya oo aan la ridin waa haddii ay yihiin markaa shardigeediina si cad buu uqayday laba shardi buu udhigay marka waa qodobka koowaadee ma kala badsanayaan bu ayeeyayu sida haweenka la qabaaba aanay u kala badsan jirin zawjaad ay u sinaayeen iyaguna ha u sinaadeen iyo banaatul ibnigii iyo waxyaabihii noocaha qaabkii ay habluu qaybsan dadkii sinaa siday uqaybsan jireen ha u qaybsadeen horta yaa yaan loo kala burin waa qodob khilaafan lilxanaabila iyaga ma waafaqo horta yaan loo kala burinin buu yidhi oo qolay u kala burinayaa jira qoladaa u khilaafay mushtarakan xaaluu yahay mid ay wadaagsanayaan waa qodob waa qodobka labaade waqad tasaawayna buu yihi xaal ay yihiin kuwa siman oo min aljihaad ka siman oo hadday kala sokeeyaan khilaaf baa hawsha soo gelaya oo meelaha qaarkoodna biitifaaq waxa weeyaan tafadi waxba dhaxli mayso meelaha qaarkoodna khilaaf baa geli doona siduu isba inoo tilmaami doono marka hadday siman yihiin ayeeyeeyin waa mushtarak bay ku yihiin oo loo kala burin maayo in kuna bishardi waa hadday yihiin waarifaatin kuwa wax dhaxlaya oo cid xijaabtay sida hooyo iyo cid riday aanay jirin ila haddii ayayo hooyada aragto way iska tegaysaa sidaynu xajbiga ku arki doono ama iyadoo aan isxijaabin halkaana markaa wuxuu inoo tilmaamay laba shardi in suduska ay si siman wada leeyihiin oo aan loo kala burinayn oo aan loo kala burinayn iyo inay jihooyinkoodu sinaadaan allahuma ilaa waxaynu arki doonaa shaaficiyadu iyo ciddii dariiqadooda martay inay odhan doonaan tae hooyo ayayada dhinaca hooyo hadday durugto ta xagga aabbe ee dhowi ridi mayso sidaasayna odhan doonaan marka halkaa mustafnaga ah mooyaane masaladaa kula weliba iyadana khilaaf ku jiro mooyaane ayayada sokaysaa ta shishayso way ridaysaa laakiin haddii ta sokaysaa ay dhinaca aabbe noqoto mid ka timi ta fogaatayna dhinaca hooyo noqoto ma ridaysaa mise ma ridayso suuradaa kuwaa khilaaf ku jira mushafiyadu xelayin ma ridayso wajib biqubd اlumi bucda labi la aksahu wahuwa صaxiix اmadhabi waxjib ku xijaab buu yihi ayuha muhaadab biqurba alummi tii dhawaydo hooyo waxaad ku xijaabtaa bucdaa tii fogaydoo liabin aabbe u sugnaatay tii dhawayd ee dhinaca hooyo ayayadii dhawayd ee dhinaca hooyo waxaad ku xijaabaysaa ta dhow ayayadii dhawayd ee dhinaca hooyo waxaad ku xijaabaysaa ta fog ee dhinaca aabbe mar haddii ta dhinaca hooyo dhowdahay biitifaaqi ahlilcilmi ta dhinaca aabbe ee durugsani way iska tegaysaa bilijmac hadda tooyadu laa cagsahu cagsiga ha ku xijaabin buli oo hadday dhowdahay ta dhowi hadday tahay tan dhinaca aabbe oo ta dhinaca hooye durugsan tahay ha xijaabin wahwa kaasina saxiixu lmadhabi madhabka kiisa saxiixa wey madhabka sidiisa saxiixa ah sidaa wey oo shaaficiyada laftooda laba qowl bay kaleeyihiin yani qawlkan uu saxiix yeela waana qawlkii raxbiyaha laftiisu saxiix yeelay oo ah haddii ayayooyinku ay siman yihiin wixii waa wadaheey haddaanay sinayn oo ay kala dhowaadaanna laba u kala qaado haddii ta dhinaca hooyo dhowdahayna iyo weylow ta aabbe ha iska tagto haddii ta dhinaca aabbe dhowdahayna ta hooyo yay tegi manaa intaasiba kusoo khulaasaynaya ku ururinaya ahlucilmiga qayb ka midana waxay leeyihin waxba ha inoo kala qaadinaya toodii dhowba tooda dheer hafrido innagaa dhinac hooyo iyo dhinacaaba u kala qaadin oo hadday siman yihiinna ha qaybsadeen hadday kala dhow yihiinna tooda dhowi dhinacay doontaba ha noqotee ta dheer weynay ridaa lakiin isagu dariiqadaasu mara waxjib xijaab biqurba alummi ti dhawayde hooyo bucdaa tii fogayd ku xijaab taasoo liabin aabbe u sugnaato ayeyda aabbe ah la agsa waa ku xijaabi wahuwa kaasina saxiixu lmadhabi kadaka bucdaa jiha kadaka bucdaa jihatin bilqurba tanaalu fima rajaxuuhu xajba bucdaa jiha tii jihadeedu ay fogayd tanaalu waa gaaraysaa fimaa rajaxuuhu sida ahlulcilmigu ay rajaxeen xajban xijaabis bay gaari bilqurbaa tan dhow sababkeeda ayayna ku gaadhi kadaaka xaalay taa hore kuula mid tahay wuxuu leeyahay oo baydkan dambe ee afar iyo afartanaadna inoogu tilmaamayaa ayayadu markii hore kala jihu inoo tilmaamayay iminkana iyagoo isku jihaa ayuu inoo tilmaamaya wuxuu leeyahay tii fogeyd jihatan ku fogeyd dhinaca jihada wey xagga jihaday ku fogtahaye kale laba jiha maaha tii fogeyd ee jiha ahaanteedu durugsan tahay labadoodiibana ay isku jiha yihiin oo ama xagga aabbe ka wada yidhaahdeen ama xagga hooyo mar hadday fog tahay tan dhow ku rid oo ta ka sokaysa ha rido oo ilowba ilow mar haddii midi ka sokayso oo hooyadaa hooyadeed oo ayeeya runa ah iyo hooyadaa hooyadeed hooyadeed oo ayeyadii labaad ah dee ta labaad ha iska tagto tan koobaad baa leh mar hadday isku jaa noqdeen bucdaa jihatii jihadeedu ay durubsanayd tanaalu way gaaraysaa fii ma rajaxuu isba ahlulcilmigu raajax yeeleen xajban xijaab isbay gaadhi bilqurba ta dhow ayay ku gaadhi kadaaka xaalay taa hore kula mid tahay marka waxaa kaaga soo baxaya ayeeyadii ogaa way ka yara axkaam badan tahay iyagu qolyaha qolyaha kale maadaamay jihooyin ka kala imanayso ee marka koowaad hadday sinaadaan inay wax wada dhaxlayaan biitifaq ahlilcilmi ma si siman bay haddaba wada dhaxlayaan mise si kala badan khilaaf baa ku sugan inay si siman u dhaxlayaan iyo si kala badan inay u dhaxlayaan xanaabilada oo kale iyo masalan iyagu waxay odhanayaan si siman uma dhaxlayaane way kala bugsanayaan oo hadday midib noqoto ayeeyada oo aabbe oo hooyo ayeeyadaa hooyo aabbana hadday midib noqoto midina noqoto ayeeyadaa aabbe oo qura masalan waxay noqonaysaa xanaabiladu waxay leeyihiin suduskii saddexa loo qaybiyo ta aabbiyo hooyo ee labadaba kuugu ayeeyada ah hala siiyo ulusaan suduska ulusaankii ta kalena ha la siiyo ulus laakiin shaaficiyadu waxay leeyihin loo kala burin maayo weligeedba laba jiha iyado ayeeyaha kaaga ahaatee had iyo jeer laba jiha ayeeya waxa laysaga yahay haddaad maqashana waa marka ama habar wadaagtu isguursadaan ama ilmaabtigu isguursadaan halkaasunay kugu soo baxaysaa oo had iyo jeer dadka xigaalka isku noqdaa masaa'il qaraa'ib oo fara badan baa ka soo baxa oo atashaabuh fi nasabkan la sheegaya had iyo jeer abwaabtaasu ka soo baxaya oo iminka laba habra wadaag ruba ahi markay isguursadaan oo weliba labadooda hooyana isku bah yihiin ilmaha yaree ay dhalaan labadii islaamood ee walaalo ahaa ee labada carruure isguursado kala dhalay maxay u yihiin midna waxay u tahay ayeeyo hooyo midna ayeeyo aabe soo saama labada islaamood walaalo ah islaamta iyadaa dhashay maxay u tahay mar waxay u noqonaysaa ayeeyo hooyo oo ilmahan yar waxa dhalay inanteedu inantay dhashay ayaa sii dhashay soo saama inanteedii ay dhashay laba hablooda walaalaaday le ahaayeen markaasee laba carruuro dhaleen hebrodaa firmaada dib isu guursaday marka mar waxay u tahay ayeeyo dhinaca hooyay uga tahay oo inanteedu inantay dhashay baa sii dhashay ilmahan yar ee meesha jooga marna dhinacan kale aabbay ka soo gelaysaa oo waxay noqonaysaa inanteedu inankay dhashay ayaa sii dhalay yani sa ahayn yani hadiyo jeer haddii aad xigaalku isku noqnoqdo ishkaal badan baa soo baxa waa la fahmi waayaa mardoodi baad ohanaysa waxaan la sheegaya waa maay oo masaaladii si dib isugu noqonaysa sida awadeed ayaa shaaficiyadu waxay yidhaahdaan waxaanu leenahay inaan hooyadeed wax la dhaxashay waxaan leeyahay masalan ayeeyo yaan odhanay inan hooyada wax la dhaxashay awalba inan hooyada wax wada dhaxli jireen waxaan u jeedaa ayeeyo hooyadii ina hooyo ama inantii hooyada ahayd wax la dhaxashay iyadoo iyadoo labaduba ayeeyo yihiin way kala sokeeyaana ma aragta misna ismay xijaabin inan islaamiga inanteedii oo labaduba ayeeyaa oo wax wada dhaxladaanu haynaa bay yaadeen shaaficiyadu masaladaa mooyaane masalo kale ina ma lihin bayaan laa nadiira lahaa masladaa qur-aan leenaha waa taa iminka aynu sheegayna habrowadaagti habrowadaagtii islaamtii sare markay nooshahay ee labadan hablood ee labada carruura ee isguursaday dhalay meesha waxaad ka saartaa tan inanta la guursaday dhashay horta baltaa meesha ka saar iyo islaamtayna ka xijaabin iyadayna ka xijaabaysa mugta horta iyada meesha ka bixi ha ka tagto meeshii maxaa ku soo haray waxaa soo haray ayeeyo meeshii waxaa jooga ayeeyadii labada jihaba ka ayeeyada ahayd aynu hadda sheegayno iyo inanteedii inanka waxguursaday dhashay oo taa inanku inaga xijaabi mayso insha allah so intaasi lama joogaan dee labadan waalidna meesha wayna ka baxaana isqabaa labada hebena meesha isqaba isku habrowlaagta ana wayna ka baxaa ila haddii kale hooyada ayayoo dhan xijaabaysay way dhacayaan mogta haddii kale labadooduna hayna dhaafeen maxaa soo haray ilmihii yaraa iyo ayeeyadii inanka dhashay inanka ilmahan yar dhalay dhashay iyo islaantii u hooyada ahayd oo waxa weeyaan ayaa meesha ku soo haraya marka islaanta u hooyada ah waxay noqonaysaa ilmaha marka dhinaca hooyada laga waa hooyadeed hooyadeed hooyadeed ilmahan yar hooyadii oo yartii habarwadaagtahay inanka haayana hooyadeed oo labadii markaa u habaryara ahaa labadaba u noqonay mid ahaana hooyadeedii keli wey so sidaa ma islaanta inaga ridi mayla dhinacan ta hooyo hadday fogaato miyayta aabee sokaysaa ridi jirto cinda shaaficiya waa maya marka horta ayayadaasi weligeedba ha fogaato hal darajay ka sarraysaa laakiin waa dhinacii hooyo waynu sugaynaa ayayada tan kale ayadu dhashayna maxay noqonaysaa waxay noqonaysaa ilmaha ilmaha waxaa dhalay inankeedii baa dhalay waa ayadii runa mugta wiilkeedii baa dhalay waa umul ab weeye iyadu tan kalena waa ummu ummu ummi